bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal hamiinfaydha ka dhowaada qodobada warkan haminimo idaacadda warta singayda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya way bowse ka adkaysadaa hanti useeyi musharacan jurumhilka madaxtinimo ee soomaaliya gudoomiyii degmada baydhabo cabdulaahi cali watanya way bowse booqasho ka seeday deegaanka awdeen uu soon kuul galaaye xaalad nololeedka ka jarta deegaankaasa ganacsatada deegaanka awgeeniyo waybayo ku awaadahayana suuq xumo ku jarta deegaankaasa maamulka gobolka bokool iyo wada duulaan labaad oo reedlanka qobadhay degmada tieglowa dumay sagaal qof oo badan ayaalya la dhakey isbitaalka wiin ee magaalada baydhabo xidla magaalada baydhabo iyo ku-deeganta shubambiyoodda dumay lama qofna wayba cudurka shubambiyoodkan ka dhamadeena gobolka togdheera dumay shan xildhibaan oyoo ka jaran haani hore langdiidi iyo wayba geega laga dhaariyay magaalada muqdisho dabqasaaro geysan wayba ku kahay magaalada muqdisho askari ciidanka dowladda ee oo sarkaal ku tirsan madaxtooyada ka dilay muqdisho labaatii kow qof oo ka dhamatay qaraxyo mataano hayan oo geega kordhay suuqanaasi oo kayaala bakhdad iyo weliba donald trump oo ammaanay madaxweynaha ruushka valadimir putin
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadyaal hamiin fayl hamiinamo sabte waxadnaa galahayta taaragdan iyo ka eedanta soddoi kowda bilo tumi lamaa diseembar sanadka lamada kun tumi ilitaana soo bahayana qodobadii warkan hamiinamaadana ka dhawaada yoogii oo bisanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan yaweyba uusa marlamaad ka adkaysada intuusay musharacan suruncelka madaxtinimeed soomaaliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo kumid ee madalla hogaanka qaranyo markiin gooreyd waybahuuse ku hadalay musharaxnimadiis madaxweynenimo soomaali maadaama muddooyinkan iyo habab ahaayeen warar la xiriir intuusi musharaxnimadiis ku tanaasulay wayba uu sheegay shariif xasan intuusi weli ayee musharax madaxweyne rajanuusi ku qabo intuusiga guulaysada gembarkanka sare ee dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo weyba uu saasoo kale ku hadalay ujeeshay socdaal shiyaarda sababa weybanuuse sheegay intuusa ku kooyi dalka sacuudi arabiya oo uu sahaa imraysaday dhawaagnuuse ka nagada doona magaalada muqdisho uu sumiilas ku bilaawi doona ololashay doorasho aniga musharax madaxweynaan ahay haddii ilaahay oo ii qadaro ilaahay baa bixiye laakiin aniga inaan raadiyo waxaan maamulka koonfur galbeed dowladda maamulka maamulka fulinta iyo baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo shacabweynaha reer koonfur galbeed oo dhan baa musharaxnimadeeda lagala soo tashaday ayagoo dhanna way taskiyeen oo way ogolaadeen musharaxaan ahay insha allah haddii ilaahay uu iqadarana inaan tartamo oon haddii uu ilaahay ii sahlana waxaan diyaaro ahay ummadda soomaaliyeed in si cadaalada iyo dowladnimo ku jirto inaan ku hogaamiyo oon u adeego ayaan diyaar u ahay ma aniga hadda cumrigan ka imid ayaan dhaweyd baan sababo maray tigidkayga halkaan aada soo tirasi baan ku ahay insha allahu ilaa cawi beri subiga waa ka gudbi doonaa midkaan diyaarad ka helo muqdisho aan usii socdaa insha allah inaan tartamo oo sanadkan madaxweynaha soo socda noqdana aada iyo aadan u rajeyna waana waa tixgelinay kuraastuna kolley una lixdan iyo sagaal kursi ma sahlana oo waktigan lagu jiro koonfur galbeedyo ee maamulka haysata xubnoonka badan ee baarlamaanka weybana ku kooyana dhihidii sagaal xildhibaan oo golo shacabka ee iyo siyeed xubnood oo manka kore eh haddana waybaya sii dheertaa sadiida dheeriga ee maamulka koonfur galbeed dhanka kordhi manka kore guddoomiyaha degmada baydhabo eena duqa magaalada baydhabo cabdulaahi cali watin yee waybausa booqasho ka seeday deegaanka awdiinla wayban uu sameelasanka kuurgalay xaalada nololeed ayay ku sugan yihiin shacabka ka nool deegaankaasa xasan cali daa-uud iyo faafaahinta warkaasning haya mayba maalin tuntan ee wafdi usa hogaamiyay gudoomiyaha degmada baydhabo cabdilaahi alewatin iyo deerena tuulada awdiinle ee gobolka baay gudoomiyaagaya mayba usa anquur galaaye xaalada tuulada oyoo ka jiraan abaar o eediya an saamayti dadka iyo duunyada dadka oo ka nool tuuladaasay gudoomiyaagaya markii usa deeri tuulada mayba usa shirlaqaadaday odayaalka dhaqanka tuuladaasay maybaynayo kula hadalena sidii wallunku qobada lahaay walbarashada caafimaadka sidii u lahanka gurmudi lahay dadku saameynaya kawaalatay abaarta ka jarta koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyagayamaba isu kuwa ramay marxaladii isu hakulukulumi tuuladaasay isu oosaas oo kale isu faahfaahinka bi odayaalka dhaqanka kulunka isu lawaaldhadi waxyaabihii iyo kuwada hadaleen maybana hadalshay ku mid hayay sadatan ilaahaynin suurtagidahi inuuna maaran habooqan deegaanka awdiin leh uu noo maaran maamulka degmada baydhabo oo noo maaran gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo unoo maaran kukuur galaana in haaladaha dhabta ee geeka mayba wadanka ka jarta yaa ma in suurtagala in geeka habooqo deegaanka awdiinle marka ujeedada ma haytay inuunan kurgalan xaaladaha abaarta mayba hadii teegin biilaanta iyo meel raayso iyo hungurlaan dadka dhibaato dadka haysata iyo heerka waxbarasho iyo meel raayso caafimaad iyo meel meel iyo biyaha iyo kulmeel maraayeen haqeen mayba waa hadda meel kulanlahi odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka awdiinle kulanlih mahade tabaan dhibaatooyin fara badan oo hade iyo dhinaca biyaha iyo maybabaadka iyo baraka fara badan maarnayo naftasha deegaanka awdil hadeerow marka taasna insha allahu hade maamul ahaan insha allah maybo dadaal badan ay jiraan oo oo hade ilaa heeristeeda maybo deegaanka koonfur galbeed wadan taasna oo maybo insha allah may suubi doono bilaah may man hayse walaa wala gurmaday biyo dhaamin haato iyo inshaga dhinka sahaat maybo insha allah wala umarna oo كمامون قول هان ساس لما دمي بوها سفرت كي كان كوري ميساني دغان قف غوشو لو سيني مارك سونو سو كمي بو دباتوين كمي بوها يا انجرن مارك اوديال كمي هاد ايدن كعودان ان شاء الله بيلان تجرت مي بوها ايد مي بوها يا ان كعودان مارك هاد مدوان الى جاري او اسسمنت تاس يون سو بي ودن اي شيغ مير دغان كان سي مارن عيل يو والكاسمي بو مستقبل كلهم قود مارك ان شاء الله وان مير جاين هاد مارن وانو سفر كان سفر غول كدمادي مي بوها دون مي ما هنغي اوديال كمار دغان كسي مامون كسي may baahan dhawaayada niyo hufdiga kikay marka deedeeda may baahan yaasan kama handagaana wala alla la wala may ba karaanka ni may baahan insha Allah deegaanada dhahoos ku haysa ka jiifa doona min maaga may baahan yaa un surugna si marka ugu guusha un sayni adina abdil un sayni insha Allah ugu guun sayni doon deeyno may kas may baahan sayni doon insha Allah waan may mar may rajaan insha Allah in mar jawaab degdeg may baahan booqashadan iyo maybaya kooyase xillo toddobaadkii laha dhaafi socdaal isu anka qurgalaay abaaro ka jiran deegaanada hooskoyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dhina kalena ganacsatada deegaanka awdiinayo waybayo ku awaadahayana suuqxumo ku jarta deegaankaasa zahro sulaymaan mukhtaar iyo faafahinta warkanin hayta ganacsatada ku nool deegaanka awdiinle ee gobolka bayo wayba ku awaadahayana suuqumaha wajahdi markii iyo habaheen abaar eedan bahsan oo saameysay dadkii duunyada ku nool degmada awdiinle ee gobolka baay iyo oo jaraan awaata ku bahay ganacsatada ku nool deegaanka awdiinle ee gobolka baay iyo wayba maalintii shalay mar una booqasho kastaani degmada awdiinle wayba ankuur galnay xaalada ku jarta awdiinle duyguumdlamasin oo kalba madan degana oo dhaanka beerooda faylaan laakiin hataa suugaata walyara walaylka helaad oon beero abaarana jir beero tartiiba abaaran in aada ganacsi aada walyarada shan labaatan shanta dolar iyo umiyada walaasiile nuna shagaamaan bees faylma jir lamba sidaalshi badnaileeda sibideeda alakondonka dora washagaileda dhanga taibay maday saawirenga madalere anglama isbuhili fadhi dhibaatayinka jeeki deeganka intuusa disani badan waay sagnaninka bahwaay onka nindher dhibaatadi kashaga inkuje iyaalkay biirdhamayka helaw hirangoole kala gosa kore kelaas darteegna fadheedi iyaal adabtadaba arura dhab awjo wiyo bashal hid ani aafa sanad bashal ilay dawlada may ka qosraan anti aan hoy raashin min shana burkana min shana baris min shana matrafish min shana biyo iyo nay wadadan ni taakule fadaan haydo may ka qosraan un raashin taasna ka qosraan guriyaalkana nin dhisa shaqana nin furo wadadan nasi ni taakule dabaahi iyo nay oon ba isla yaal yaalka yaal oon hoy aragdeeda meel aan lahayn layba may dhikadaan he ahalay buroog dawaaban waa dhahaan yaal wal barshahe hata degmada awdiinle ee gobolka baay iyo ee dadka degan dad beeraley eh intii aanu roogi wayba aragaay bulsho eedan fara badan oo ka mashquulsan nolol maalmeedsho maamulka gobolka bakool iyo wayba uu sugada duulaan lamaad oo reedlanka qobadaha iyo degmada tiyeglawa guddoomiyaga degmada tiyeglowa ee xarunta gobolka bakool maxamed cabdulle foodad oo waraysiisi idaacadda warsan ee magaalada baydhabo uu soo ka sugayay magaalada xudur iyo waybowse ku kuwarbiyey meeluusa ka dambeeyay howlgalladii degmada tiyeglow iyo waryaabo sababyo hakadka waybanuuse ka sheegay ciidamada koonfur galbeed oo saanadii milatariyaan dhammaystiranayna wallaahi howlgaladii horta maalinta ciidamada ma howlgala galeen howlgaladaas oo degmada tiyeglow sahaalunkeena ku galeen shabaabka maanaa goobihii la kadegaalay magaca dhimbi xawaale shabaab yala reeg goobtii kadegaalameen runtii arintiyeeda ee arin waana dhabaas horeeyey maynu ka gurmudan uu hayne dhibaatadaas yaa jirtay markana haddana isla maanta hadda hadaa jiro kubanin banoo hayne abaabilo dambe iyo haddana is abaabilo soo hayne diilahay arag sidii ummadaas baaba oo haysa unku deylo walaalankiina yaa qorshahaananay koonfur galbeed mayn dhamaystirin laakiin dowlada walbada ah ka taagtay oo oo oo guriyaal ah iyo badan tasaasna marbadan ah sheenin markaan haddana iyo nafsad iyo shabaab dowlad toosa hataa kulees male wal shacabku ku qaado hayaan waaye iyo wal tuulimaha jiliyaan waaye war hadda dowladaan waa kawar yaraato waa ballahadiidu hayne galanbaana nasiyo haaya runtii nololayinku baahin in aad adeeg iyo howlgallo adag inanu muujina unu korkaana kajirta walaalaji muslimkaan dhina kaleed gudoomiyaga degmada tiyeeglow maxamed cabdulle folada iyo weyba usu ku hadalay qorshayo kukadama asnyeng degmada tiyeeglow meelaasoo marar badan laga qaaday howlgalla ku dhanhaay shabaaba kana ma iya barnaamijkan marka una aragni dhibaatada dayo hayso unalay dhibaatanadeeda maasha afka in heerka la deersiiyo masaalama ku hayna markaan haddana qorshaana weyaaha in abaabul habeen iyo iyo abaabul dagaal aan ama galno oo al-shabaab la dagaalano ummadaas baabkiyo ay isku qaadayaan qorshahan iyo walaalay deegaanay degmooyin ku darsan maamulka koonfur galbeedyo weyba maamulahayee harakada shabaab meelaso iyo binayeen ciidamada etoobiya ciidamada dowlada soomaali ihan koonfur galbeeda dumiis sagaal qof oo badan ciyaaliya weyba la dhakay isbitaal kubiing ee magaalada baydhabo helo magaalada baydhabo ee ku jaraan shuban biyooda faysal dhaar xuseen oon kuurgal isbitaalka wiin ee magaalada baydhabo iyo warbixintan inku diyaariya isbitaalka gobolka baaya weliba jiifa tumiyo sagaal qof oo iyo haridii uu dalkalan kasoo shiban biyoodka haana solo kushalsani qaar ku mid a xaafado magaalada baydhabo xaafado gasaye weliba ku mid a berdaal towfiiq isha agaasimaha isbitaalka gobolka baaya cabdifataha shigaawo iyo weliba usukurbey dadka shiban biyoodka haridii wuxuu isugu jiraa dadka da-da kala duwan hadday noqon lahayn caruurta ka yar shanta sano iyo dad da ayaad arkaysaa dada da dadka da-da ah ayagoo tiradii oo markaasi tiro lixdamaad tiramo kontomaad ay ku jiraan ayaa hadda wuxuu u nuglaaday in markaasi uu ku dhaco shubanka marka waxaa isugu jiraan marka da-yada kala duwan dhan ay isugu jiraan alo ha u badnaado waxa la yidhaahdo weli mana soo gaarin wax oo deegaanada kale laakiin magaalada baydhawa ayaa zaa'id ah gaar ahaan xaafadan berdaale iyo xaafadan towfiiq iyo xaafadda isha naftirkeeda wax naga soo gaarayo iyo horseed ha u badnaada xaafadda berdaale oo dad badan oo naga soo gaaray tirada guud ahaan isbitaalka baydhabo waqti xaadirkan aan kula hadlayo isbitaalka jiifaa tiro gaaraya sagaal iyo toban qofood ma garatay saas oo kale agaasimaha iyo weliba uso osindiray bulshada soomaaliyeed inta isbitaalka ilgaaraya ka fiiryaan ha aawiyeen dadka ka dhibaataysan isbitaalka waxaana markaasi u baahan tahay in bulshada ee ku nool magaaladan loo wada kaco sidii wax looga qaban lahaa isbitaalka keli aan loogu fiirsanayn waa wax cudur halis ah oo isla markaasana daqiiqada gudahooda qofka uu ku dili karo haddaan laga taxadirin muddada shubankan uu socdo ummadooda inay u gargaaraan isla markaasna isbitaalka ay lasoo sameeyaan xiriir joogto ah ay ogaadaan waxa isbitaalka uu heli karo iyo wuxuusan heli karin maalinta qofka isbitaalka u keeno kartoon faleeba ah amaba kartoon o r s ah annaga wax badan ayuu noo tirayaa marka bulshada ganacsatada culmawadiinka ururada haweenka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa loo kaco bulshadan sidii lagu badbaadin lahaa isbitaalkana xiriir lala soo sameyn lahaa la ogaan lahaa waxyaabaha isbitaalka ka dhiman iyo waxyaabaha isbitaalka uu awoodi karo u haysto weliba hasta taraha dadka haridii udurka lankasoo shiban biyoodka iyo anaata qaarjo laka dabiibaha isbitaalka haankani waata ila ildaraniin tuma ilama qof iyo weyba cudurka shibanbiyoodkan ka amuudena gobolka togdheera zahro sulaymaan mukhtaar iyo mar kale faahfaahinta warkaning hayta wararkan odeeraa gobolka togdherya way sheegahayaan in meelasey cudurka shubunbiyoodkan ka dhimadaan tumiilama qof gudoomiyaga deegaanka coodaale gobolka togdheer cabdi maxamed cali iyo warbaahinta in sheegayaan cudurka shubunbiyood ka faafi gobolka togdheer gudoomiyaga yasaas oo kale xusiilaayi hado inta tiro oon dhimatay cudurkaas shubunbiyoodka iyo in tumiilama qof qaar kalen iyo liirdaryin anka dambeynta gudoomiyaga baaqandiri maamulka somalilan usuka codsada intii lahaladeera dadka ka dhibaataysan deegaanka coodaale ee gobolka togdheer daryeel caafimaad waxaan ahay anugu daryeelaha tuulada oodan le halkan marka maaragtay de halkan mas-uulkii caafimaadkaan ahay xanuunku wuxuu bilaabmay markaa bishii tobnaad dabayaaqadii koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad dadka xanuunkan shuban biyoodku ayuuna bilaabay waxaa dadka dhintay intaan tiradu isahayno area laba iyo toban laba xagga xaarankaa nalooga soo sheegay oo daryeele xaarankaa ii sheegay tobanna aaganay ku dhimatay laba oof bay ahayd inta kalena shuban bay maaragtay ilaahay baa dilay laakiin sababta magaca loo bixiyaa wuxuu ahaa shuban shubankii wuxuu hadda ahaa markii hore shuban biyood hadda wuu isbedeley wuxuu isu bedelay shuban dhiig xundhurdhiiga iyo shuban caala labadaasuu iminka isu bedelay muddadan bishan labiyo tobnaad haddii la eego miisaankoodu had iyo goorna wuu sii kordhayaa sababtoo ah nafaqadaradii dadkoo badatay biyahan ceelka laqoday oo qadhaadho kuwii macaanaa dadku bartay meesha ka baxay isla wararka shubanbiyoodka ee ku dilaaceen gobollo qaar ee soomaaliya ka guda jirne meelo shubanbiyoodka ku dilaacya weybaa ku mid ee gobolka jubbada hoose daa-uud cusmaan alkhasaal oo alaab warsan aan ku waramo kismaayo iyo faahfaahinta warka ninghaya ilaa iyo saddex caruur ayaa xanuunka shubanbiyoodka deegaanka hoosingo ugu geeriyootay gobolka jubbada hoose kaasoo magaalada kismaayo u jirta laba boqoloo kilomitir gudoomiyaha magaalada hoosingo ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in saddex caruur ah ay ilaa iyo hadda ay ugu dhinteen xanuunka shubanbiyoodka islamarkaana goobaha caafimaadka la dhigay siddeetan ruux oo isugu jiro caruur iyo weliba dad waaweyn hay-adda gargaarka iyo weliba maamulka jubbaland ayaa ugu baaqday in gargaar degdeg ah iyo dawooyin isugu jira la gaarsiiy deegaankaasi hoosingow ay dhibaatada shubanbiyoodka ka jirta gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana caadaladiisii ka mid ahaa dadka uu soo ritay afartan iyo toddoba caruura labaatan iyo kow hooyooyina iyo lix iyo toban ragga weeye dhammaan tiradaasi tirada guud waa sideetan iyo afar qof dadkaasi waxaan ku dawiibnaa amisom ayaan daawo yar oga helnay daawadaasi yar ee amisom naga soo gaarta ayaan dadkaasi ku dawiibnaa oo aan ula tacaalayna ilaa hadda daawo yar ee amisom xaggeeda aan aan ka helno ayaan ku dawiibnaa hadda dhimasho saddex caruur ayaa u dhimatay wax dhimasho hadda saddex caruur ayaa jirta saddex caruur ayaa u dhimatay hadda kusungow iyo matulooyinka hoos imaado xaalad caafimaad daro aada u liidata ayaa ka jirta hoosungow shan sano ayay amisom iyo ciidamada jubbaland ay gacanta ku hayaan waa meel nabdoon haddana ma lahan adeeg caafimaad oo u shaqeeyo xaaladooda aad xaaladooda aad ay u liidataa osugo caafimaad daro baan ayaa ka jirta isbitaalka osugo afar sano ma shaqaynin waa isbitaal aada u qalabeysan waxa uu la shaqayn layaana waa dawo la-aan dawo la-aan wey wax dawo oo taalo ma lahan caafimaad daro aada u liidata ayaa ka jirta eedi osugo iyo tulooyinka hoosimaada bay daawud cismaan alkhazaala radio warsan kismaayo
askari ku tirsan ilaalada madaxtooyada soomaaliya mardhawayd isla madaxtooyada soomaali ka toogadi tali ku tirsan ay saraakiilla madaxtooyada soomaaliya taliga la deliya laka magacaabay aqoorgaab weybana toogaday askari ku midhay hang madaxtooyada weybanu saas oo kala dhaaway askari kale askarigan dilka jaysadiya la sheegaha intuusa kubasdi meeluusa falkaasku jaysadi ee madaxtooyada soomaali gudaashe ciidanka dowladda iyo hadda baadigoobahayan askariga dilka jaysadii askariga kale ee dhaawacgeena way balaasha ka inti uusa la dhakay isbitaalka yaala magaalada muqdisho meel warkaasi ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan labaatii kow qof iyo ka dhamatay afartan kalena way balaasheega intoo ka dhaawacmeen gureed markii qaracyo mantaane iyo ku dhiyan suuqanaasi oo ka yaalay bartamo caasimada dalka iraaq ee baqdaad sida saraakiil iyo sheegahayaan qaraxyadan yee ku dhiyan meel ku mid ee suuqa oo laka gadaaya qalabka baabuurta sida laakudidi sarkaal ku tirsan ciidamada booliiska dalka iraaq majarta ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxgan khasaarada badan dhali ee ku dhiy caasimada dalka iraaq qaraxyadan ku dhiyan dalka iraaq iyo inta badan weybayo dhibaataha ku diirasay dadka shacabka iyona bartilmaameedkuuse iyo askar ku tirsan dowladda ku mid ee qaraxyada dhi iyo weyba uusa la sheegay intii uusa haskahiri has nidaamay kureedna uu samiileyska qaraxy sida laakuigdi wasaaradda arrimo guda dalka iraaqa qaraxa kale iyo saraakiil laga sheega inti uusa hay walyaabo qaraxow oo la geli meel saas un ku dheerayn meela qofka haska nidaamay uusaga qaraxi anka dambeyntiina madaxweynaga la dooraday ee dalka maraykanka donald trump iyo ka amaanay tallaabada uusa qaadi madaxweynaha ruushka master vladimir putin oo haytee anti uusanka daydaana dowladda maamulka obaamo oo hore aan dogday diblomaasiyiin ruush ee dadkaasi langhai sideenti ku dambeeyeen faragelin laga sameeyay doorashadii maraykanka ee ku dhidi miles madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin ee horeyn sheegay intuusa musaafuri doona diblomaasiyiinta maraykanka ee dalsheeg isagoon putin wayba uu sheegay intuusa sugow ilaa donald trump uuse xelkafulu wareegow bilo janawari ku horantuusa go-aankaas andeerana wasaaradda arrimo banaanka ee ruushka iyo horeenka baaqdiinti dalka ruushka lagu dugdow soddon iyo shan diblomaasiyadeed dhaladi maraykanka taaso jawaab angnagada lahayte tallaabadii washington qaadee warkii isinkula dareertan dhugunsadyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantani kage warkan anoshuur ismaaciil axmed ee sinsaarta islamarkaananta isinkula dareer siyaasi saalaaqaysna farsameeyey dhugunsadayaal asaabtay warkoo kala qayb qaatee umahad naganang alaalananka warkan dhaafan warsar radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed iyo reedanku fiirsada koraan anti warkan kan lamid iyo reedanku kulmaana way basiinku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo